owlaad dungonas ka jiraan aqoon iyo weliba danyarya hay-adda zamsam foundation weliba duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda dalkan ka geebaday dharaciid soomaali muciida farxad aan lagaadaan owlaada kaloo saajo eh maadaama aan awoodna waalidiintiio iyo markaas aan gadaan dharka ciidiyo weliba qalabka aan qoreen haana ku midee waalidiinta owlaadiyo ku faa'iidaysadeen deeqda dharka ciidiya wayba sheegeen iyo qorshoonen ka jaran in owlaadiyo iidaan sanadkun maadaama iyo markaas aytay halgan kala jiraan maaraynta nolol maalmeedjo waxaan u mahad celihaynaa hay-adda samsamaan u mahad celihaynaa maadaama ilmahayno carruurtaynoo iska dhibaataysanoo agooman iska yino cunugaa xataa jiisa oo iga yahay yaa oon waxba aan u haysanin maanta ayakaa wax noo keeneen anikoo ilmihii igu oo'oynaayaan aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa waana ku faraxsannahay khayr allah a siiyo maanta owlaaddaygii ooynaayeen maanta waa ii faraxsan yihiin anna waa ku faraxsanahay waxaan ugu mahad celihaynaa hay-adda samsam boqolkiiba boqolaan u mahad celihaynaa ilaahay khayr inuu siiyo ka badankoodana inuu ilaahay siiyo owlaaddaygii oo maantay dhibaataysneed oo agoonta ahaayeen ay iga farxiyeen anna aad aan u faraxsanahay dhinaga kale cabdiqaadir maxamed hiraabe madaxa gargaarka hay-adda zamzam foundation iyo weyba ku hadalay muhiimadda yeelataa aawyowka owlaada danyartee muhiimadda agoontu ay leedahay in gacan la siiyo waa wax halkan lagu soo koobi kara ma ahan waxay u baahan tahay muxaadaro dheer ilaahay ayaana ku caddeeyey qur-aankiisa kariimka ah iyo axaadiista intaba in qoftii agoona qoftii gacan siiya ou nabiga magaciisa ahaanayo maalinta yowmalqiyaamo sidaas darteed hay-adda zamzam iyadoo ka duulaysaa xadiiskaas waxay gacan siisaa in ka badan shan iyo toban kun oo agoon ah oo ku kala nool daafaha soomaaliya oo dadkaas oo isugu jira kuwo ay siiso kafaalad toosa kuwo ay ka taageerto xagga waxbarashada kuwo ay ka taageerto xagga caafimaadka intaba waxaan uga mahad celinaynaa mar kasta dadka gacanta nagu siiya inaan gaarno dadka dhibaataysan oo ah doona riskayna waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljaza sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa ama baaq u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay isbaraan isku dhiirigeliyaan inay gacan siiyaan agoonta dhibaataysan gaar ahaan bisha barakaysan ee ramadaan oo ah bil fadli badan ayna tahay dadku inay sadaqo badan la baxaan ha ugu sii darnaatee agoonka agoonta aad arkaysaan ma haystaan aabba ka farxiya oo u soo iibiya dhar ciideed waxay sugayaan dhammaan muslimiinta soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hay-adda zamzamna idoo ka duulaysaa waxay samaysay beij lagu deeqi karaayo ama website si toosa aad ugu deeqi kartaan lacagihiinna aad ugu tala gasheen agoonta annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaan si toosa aan u gaarsiinno iyadoo daahid la'aan ah marka waxaanu ku baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugto intaan dad carab ah ama dad kale ka sugu lahayn inay agoonteenna taageeraan inaan annagu iskaashanno dhaxdayna iska taageerno nin walba deriskiisa taageero mu'asasaadka ka shaqeeyahaya camalkaasna gacan la siiyo aaminaadna la siiyo aad iyo aad aad mahadsantihin owlaadun ku faa'iidaysadeen deeqda dharka iidoona iska jaran kura iyo gebdho iyo weliba iyo ongmahadnageena maamulka iyo howlwadeennada hay-adda zamzam